waxaa la tirinayaa marka laba somalilan iyo puntland baa maqan war horta sideedda oo iswaafaqda horta waa inaan bogaadinaa inta isla socotay oo kala maqnayd oo is heshay markaan bogaadinaan hadda waxaan tirinaynaa inta naga maqan awal laakiin qof walbaaba qumanihiisa qoorta ugu jiray meeshaas waa marka koowaad bogaadin bay mudantah arrintaas markaad laba toban shay aada wadatay oo sideed ah heshid majoritiga horta jeebka kugu jiraa maxaa iga maqan wey puntland iisoo qabo somaliland iisoo qabo hawshaas marka runtii waa annagoo dhan bayna noo taallaa shaqo noo taalla wey puntlandna dee dowladda federaalka soomaaliya ka tirsan tahay mana foga doorashooyinka ay qabteen baana lagu heshiiyey in la qabto i don't think inay caqli tahay anigana doorashaan qabsanayaa inta kalena doorashooma ogolay uma malaynayo qofna inuu ku talinayo taasna ma aha doorashada puntland ka dhacda oo kalea halkaana looga heshiiyey madaxweynaha puntlandna markii doorashadu dhammaantay wuu hadlay wuxuu yidhi dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada soomaaliya waxaan ugu baaqayaa inay doorashadanoo kale qabtaan intii baa la gaaray taasina halkaasi ku dhammaatay waxaan markaa kusoo gunaanadayaa doodan gobolladana waa ka qaban doonaa jubbaland iyo south west iyo galmudug iyo hirshabeelle iyo gobolka banaadir oo hadda halkan dadkan badankiisu ay joogeen way soconaysaa waa dood soconaysa waa dood dadku ay ku darsanayaan meel kaleo walwalka laga qabo waxay tahay waxaan xaggee la geenaya waxaan baarlamaanka soomaliya awalba la geen jiray sideedda qof ay sheegeen oo mas-uuliyiinteenna waa kuwii go-aanka noo gaaray doorasho dadban in la aado hal qof oo ka doodoo shacabkaa ma jiro shacabkii marka la yidhi war awooddii baa laydiin soo celiyay idinkaa wax dooranayana sideed qof see doorasho go-aan ugu gaaraysa dee xaggee la adaa weeye marka duulkii culimmada u taliso oo kale weeye yaan waqooyi loo kaadin yaan xagga loo kaadin iyo xagga loo kaadin markii dambe kor u kaadiyey qofkii waxaa la yidhi dagaal baa lagu jiraa dagaal haddii lagu jiro yaa yidhi shaqo kale yaan la qaban dowladda ma dagaal keliya ha u yaalla dagaalkase ma dadkao dhan baa ku wada jira dagaalka ciidan baa loo egmaday hay-ado ayaa loo egmaday madax baa shaqaynaysa laakiin dadka shacabka o dhan dagaalkuma wada jiraan arrimihii dhaqaalaha laga shaqaynayaa arrimihii dimuqraadiyiinta dalka laga shaqaynayaa iyo doorashooyin say u dhici lahayd dhammaan ajendayaashu waa isku barbar furan yihiin dastuurka in la dhammaystiraa laga shaqaynayaa dowladda hal shaqoo keliya uma taal